taliyaha qaybta booliska gobolka galgaduud maxamed atooreye oo ka qaybgelayay heshiis nabadeed oo ka dhacay caabud waaq ayna gaareen beelo walaalaah ayaa soo dhoweeyey heshiiskaas waxaana taliyuhu sheegay in heshiiskan uu yahay tallaabo muhiima oo lagu xoojinayo amniga wadanoolaashaha bulshada iyo in dib loo soo celiyo kalsoonidii shacabka ku qabeen hay-adaha ammaanka waxaana u mahad celiyey odayaasha dhaqanka culimmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada doorkay ka qaateen heshiiskan
bacdarsalaam waxaan malaynayaa hadal badan ma harin abshir iyo khayr baa meeshaan ka dhacay waxaan infarayaa maadaama anugu aan laamaha amniga doorka u meeshaan nooga aadano maadaama dadkii ay walaaloobeen oo ay heshiiyeen in aan ka shaqayno aan ka wada shaqayno labada beeloodba sidii aan amniga u xaqiijin lahayn maadaama boolisku uu yahay uu adeegaha bulshada
dhanka kale taliye tooreye ayaa amar cad ka soo saaray dadka hubka sharci darrada ku dhex wata magaalooyinka waaweyn ee gobolka isagoo xusay inaan la aqbali doonin in amniga dadweynaha lagu khalkhalgeliyo waxaana faray ciidamada booliiska in si adaga ay tallaabo kaga qaadaan cid kasta oo hub sharci darra ah lagu qabto islamarkaana la bilaabi doono howlgallo amniga lagu xaqiijinayo oo joogtaa sida uu sheegay taliyaha qaybta booliiska gobolka galgaduud inaan markaa sheegmiyiga iyo waxaan ka warqabnaa iyo magaalada qaybo ka midaba in balalkasta dhalinyaradii ay wadato hubkii inaad garab naga siisaan maadaama boolis aan nahay in macnihii qoryahaasuna sidii hore ay ahaan jireen loo xakameeyo qofkasta gurigiisa wiilasha dhalinyarada maadaama dee rag dhalinyaraha oo qori wataa wax walba ay ka imaan karaan in ayagana aad garab naga siisaan sida qoryahaas loo xakameyn lahaa qof walba qorigiisa guriga ugu dhigan lahaa laamaha amniguna ay ugu fuudaan lahay inay amniga sugaan qof kastoo dhib wadana ay u ogaadaan lagana hortagaan hadalkan ayaa kusoo beegmaya xili gobolka galgaduud iyo mudugba ay ka jiraan dadaallo lagu xoojinayo nabadda iyo duwashiinta bulshada